Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
maamulka kolley oo dawladda dhexe gogobti iyo maamulka le suubiyi maamulkiina kolley insha allah gaagani bilaawde walaayka hor markii eedaa aad aad batlaheed markii eedaa walaayka hor madaxweynaha ninka gaaga walaayku bacda walaayku dhiyaan ama ilaahay hanoo koriyo dhibaato naqato ama ammaan naqato ama macnaa walwiil naqato ammaantii eedii adiga adas sida shalay kitaabka kitaabka iyo uu gaad kitaabkaani gaad waa kitaabkaani degmada walwiil qaartis gaaga ruug kastay insha allah kulley odayaal badan oo dambooyaan khayraadkiin rajeeyeen walwiina koo sugaan garabka alhagalo meel eber dhe iyo howlka bilowd ilaahay kiin tuugan ilaahay kiin tuugan inoo maana garabka galo خير إلهي كوافقي ومضى بدبالي تستي مدحوينه سومالي قبل بها مدحوينه سومالي نقد إن شاء الله أنا كل إنسان قبها وأضياش قارة كشن قريي أفر قبل يسدد دك ما حدود للادا أنت قريولي حدود للادا أنت بقولة للادا أنت إيران أنت الشباب الذي أكثر الشباب الذي سنتر على يا حي ساسا نقول حين حتى أنا ما دام دقموين كي أبوه الرئيي oo madaxweynaha uu nasiib u yeeshay inay inuu tago hadday ilaahay ka dhigay walla weyn hadday nabadgelyo hesho amar dhaca nabad waayo walla weyn hadday nabad hesho baydhabana nabad waayo walla weyn hadday nabadgelyadeeda la aslaaxiyo intaas sid sid afarta gobol ee ugu xiran saldhigooda halkaan waaye nabadooda madaxweynaha iyo ciidankiisa dadweynaha nabadoonnadana ugaasidayadu waxaan diyaar u nahay in awaamiirtii uu la yimaado aan ku taageero oon garab istaago iyadoo aan wax laga qabanayn nabadgelyada wax kaloo haddii la qaban karaaman jirin waxbaan la baran karin caafimaadaan la samayn karin wax la samaysan karo ma jiro unni haddii deegaankan reer wanla weyn ina afar boqol soddon iyo siyeed tuulo in afar boqol soddon iyo siyeed tuulo oo khudbila ilika tukudaw khudbila ilika tukudaw ilaaha sugaasi geega geegye waa geega eh geegye waa geega eh ahlu beedkii akooye nabiyow intii aan aan ka aragni haa kastay nabiyow intii aan aan ka aragni ku hor wixii ahaato migi aan ka adag ka arag ku dambe naar inuu gubneeyo asxaabta dhan migi adag ka aragni dhib wixii soo marni soo marni migi adag ka aragni ku ba'di dhib haniinka ataado meel kastoo lanoo haasha soo hormoogayna lakiin sheega makiinka naqadaaw hiiraan buur ha kabo afgooy johorib shabeellaha dhexe soo hormoogayna waay taariikha qoronya haysane waagii talyaaniga iyo ingiriiska intii ku dhahdun taariikh yahan qoraaq yaha dilafaaw jaabkii haddaas ku biya inta dhike inta dhike haqayna halni siyo horteeya walaalkii warrami miisku ninsaar wixii oo ma jireen waxyaalo badan a jiraan wixii oo degmadun horumarjee eh oo horumarjee eh adanka tala galli tan hadday wadaajkeen shariifow sheegay waa bartininka adayka farahno oo ku hundurno meeshaan abni dara caji maalintii madaxweynaha aan dooranayni maalintii ku xigta wallaweyn waxaa laga sameeyey bannaanbax maantadan ma samayn karna madaxweynahayna shalay markii soo socdiyaa war maxaan ugu hortegi lahay hajuumad aa jirta dhinaca amiga saasna waxa weeye odayaasha iyo muxuu ahaa golaha maamulka kulli iyo ninkii firfircoon siyaasi eba waxaa loo soo diraa muxuu ahaa masjid waxaa la leeyahay toban karfantaada inoo kuu soo tuura saas aan degmadayna ku joogna degmadan markiin anaka koonfur galbeed sideedu aadayni degma oo dawladda federaalka laga xukumo oon waxba ay ka jirin ay ahayd gadaashaayna yahay saas farha ugu baxday waxaan nugula xumaynaayo oo waa kashteene dawlad goboleed ay samaysteenaa nugula xumaynaa dadka bannaanka jiran saasay nugu xumaynaya saasayna irtahay naftiina wadana madaxweyne iyo golaha wasiirada koonfur galbeed waxaan leehay horta meesha markii abni laga hela aa muxuu ahaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo muxuu ahaa dhaqanka iyo maxaa maamulka al- maamulka markaasa shaqayn kara tallaabada ugu horraysa oo noola qaadaaya waxaan rabnaa oon codsanaynaa madaxweynaha iyo eh, ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa amsom iyo kuwaayna oo dowladda goboleedkaba in amnigayna la sugo markaasna aan maamul aan ku dhannahay oon isku khilaafsanayn aan samaysana maamul